Ah, bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad leh maanta waxaan joognaa eh, deegaanka eh, deegaan la yidhaahdo eh, berxani Eh, howlgalku wuxuu ka socdaa eh, inta u dhaxaysa berxani iyo dhobley deegaanka u dhexeeya oo ay galab ku jirto oo deegaamo fara badan oo aboodin ku jirto oo kaanjiroon iyo lagta qaba ay ku jirto intaasoo dhan buu ka socdaa een, howlgalkan howlgalkuna waa sifayn mid sifayn ah iyo burburin eh, isugu jirta oo een, arxaalayaasha een, cadowga een, lagu burburinayo goobaha ay ku dhumaalaysanhayaan ee, degaa- deen- deegaanada aan sheegay ku jiro Een, waana la soo burburiyey Een, ilaahay mahadiis Een, wuxuu socday een, howlgalkaas sifaynta ahaa Een, laba cisho ayuu socday Een, firxadkoodiina ee, meelo badana laga sheegahayaa Een, tiro ayaga ka mid ahana waxaa lagu dilay een, deegaanka garoomeyso ayaa lagu dilay oo godkoodii iyo meeshii ay gabaad ka dhigan hayeen een, loogu dhacay oo ciidamada een, jubbaland qaybahooda kala duwan sida ciidanka sne een, ciidanka ee, danab iyo ciidanka daraawiishta gaar ahaan een, ciidanka state houseka ama madaxtooyada een, ciidanka jiisa ciidamadaas oo dhan ee, waxay ku wada jireen maalmahan qadarka aan soo sheegnay howlgallo een, waxaa weeye iskaashi ah oo joint operation ayay ku jireen sifayntaa iyo burburintaas iyuuna qorshahoodu ahaa iyo si ee, nimankaasi deegaanadan dhibaatada ay ku hayaan si yacnaha dadka muwaadiniinta soomaaliyeed ee looga dulqaado Ee, wax fara badanna waa la sameeyey waana laga dulqaaday wuuna sii socon doonaa biidnillahi alkariim ee, ma joogsan doono Een, howlgalku inta uu socday ciidamadu waxay burburiyeen fariisimo ay khawaariijta lacagaha baadda ay kaga qaadaan dadka shacabka ama gaadiidka u kala goosha gobolada jubbooyinka ilaa xadka kenya Een, baabuurtaas ee ma- baaddaas ee jagboontyada ay baadda ku qaadayeen bal faahfaahin naga sii Ah, jagbootyada ay ay baada ku qaadahayeen waxaa ka mid ah een, deegaanka kanjiroon iyo yaaqdabayl een, meesha la yidhaahdo een, garxaani ayaa ka mid ahaa Een, waana laga caydhiyey dadkii waa laga dulqaaday nimankaas Ee, dadkii shacabka ahaa ee gaadiidleyda ahaa iyo kuwii suuqleyda ahaana hadda een, si een, habsami leh bay ganacsigoodii iyo isu socodkoodii ay u kala gooshahayaan Ee, firxadkoodina nimankaa hadda ee, meel lagu sheego ma laha waa ka carareen deegaanka baaxadaa leh ee soo sheegay ma jiraan wax xubnaha ama ka tirsan maleeshiyaadka khawaariijta intuu howlgalku u socday oo lagu soo qabtay
Ee, way jiraan ee, laakiin waa dad ee, ee, laga shakisan yahay waaye xogo fara badanna waa laga hayaa Ee, baadhitaan bayna mari doonaan ilaa laba qof baa la hayaa labadaa qofna biidnillahi alkariim ee, cadaaladdaa la horgeyn doonaa waxaana lasii marin doonaa qeybta baadhitaanka ee, hawsha ku shuqu leh Ee, haddana waa gacanta lagu hayaa